shirkaddan outfish company waxaan asaasnay labada kun iyo toddobadii markaa way soo jiitamaysay dadkuna gobolkeennan ma aqoonin kalluunka sida badan kabacdii labada kun iyo toddobadii ilaa labada kun iyo sideeddii baan mar shaqaynay haddana way noo qabsami weyday haddana waxaan bilownay ilaa labada kun iyo tobankii baan bilownay labada kun iyo tobankii ilaa labada kun iyo koob iyo tobankii baan shaqaynay haddana dadkii way la qabsan waayeen dabadeed waxaan saani u bilownay waxaan u iibin jirnay si yaroo iska goosgoosta markay dadkii la qabsan waayeen hodheeladoo kale aan u dalbi jirnay ciddii u baahan baan si guud ugu dalbi jirnay markaa meel santaraa ma lahayn laba sano labada kun iyo sideed iyo labada kun iyo toddobadii meel baan u samaynay dabadeed way la qabsan waayeen haddana labada kun iyo tobankii ilaa koob iyo tobankii baan u samaynay intaa laakiin u dhaxaysa meel ma lahayn qofkii naga codsadaan u dalbi jirnay dabadeed waxaan u samaynay labada kun iyo saddex iyo tobankii ayaan meel rasmiya u samaynay labada kun iyo saddexiyo toban afariyo toban shaniyo toban lixiyo toban intaas si fiican baa loola qabsaday markaan magaalooyinka aad ku leedihiin xarumaha ee aad ku iibisaan kalluunka ma magaalooyinka waaweyn ee somalilanba mise waa magaalooyin ka mid a waa magaalooyinka waaweyn ee somalilan sida hargeysa oo kale booramo oo kale tuulooyinkana imika waan barnaa boon iyo meelaha qaarkood baan u dirdirnaa si ay dadku ula qabsadaan dhowr meelood baan ku leenahay magaalooyinka markaa kalluunka aad iibisaan ma idinkaa soo saara mise dadka kalluumaysatada ee soo jillaabta kalluunka ayaad ka iibsataan oo markaas dadka dib uga sii iibisaan kalluunka waan iibsanaa dadka kalluumaysatada ee soo saara ayaan qiimo ka siisanaa dabadeed dib baanu iibinaa markaa iyagana lacagumaan ka siisanaa markaa meelahaad kalluunka ka soo iibsataan meelaha ka mid a ee xeebaha waxaa ka mid ah meesha imika ugu muhiimsana wax ka iibsana waa berbera berberaan toos ugu xidhannahay rughaya ayaan marka iibsan jirnay rughaya markaa dariiq xumaa ka dhacday oo dariiqiibaa xumaaday iyo baraf la'aan iyo waxbaa ka dhacay kalluunkeygii markaas eereer buu galay laakiin meesha toosan ugu xidhannahay had iyo jeer u doonan in kalsoonigu doonana waa berbera marka waxaad leedihiin baabuur talaagadale mise hab kale ayaad u isticmaashaan inaad kalluunka usoo qallajisaan oo kale weli talaajadaha maanaan samaysan laakiin baabuurna kuwa noogooyinkoo kalen ku doonanaa bal feber galaas ba laydhaa baan xagga dambe ku xidhno sida alamiyooga oo marmarka ah kaasaa lagu soo rasteeyaa gaadhigu ilaa kun iyo shan boqol oo kiilo u soo qaadaa toddobaadkii baan ku iibinaa haddaan doono laba jeer baan kolba sida nooga dhammaada ayaan u safranaa waxaad sheegtay in ilaa kun iyo shan boqol oo kiilo aad iibisaan marka maalintii imsaa laydinka iibsadaa kiilo magaalooyinkaasi waaweyn tusaale ahaan hargeysa iyo boorame shirkaddeeda hofish company maamulkeega qolada hargeysa kalluun badan baa laga iibsadaa de waa caasimadii naga weyn laakiin boorame imankuunbay baranaysaa maalintii saddex boqol oo kiilo ilaa laba boqol iyo konton kiilo baan iibinaa maalintii kiilogii imsaad siisaan qiimaha ma ka jaban yahay qiimaha hilibka xoolaha ma ka jaban yahay aad buu uga jaban yahay dadku markay isbarbar dhigaan imanka markay barteen xoolihii ma jiraan abaar baa ku dhacday wakhtigan iminkaan joognaaba dee dhulku isku soo horjoogsado roobashu deen laakiin wakhtiyadii hore abaar baa dhacday kiiloga kalluunka labada kiilo kalluunka iyo kiiloga hilibka isku qiima waxaan siinaa shan iyo labaatan ilaa soddon siduu kale fiican yahay markaa waa qiimo u dhigma afar doolar oo kale afar doolar buu udhigmaa ilaa saddex dolar iyo bar buu dhigmaa markaa qofka kalluunka ma idinkaa u jarjaraya mise xabadii kalluunkiibaad u miisaamaysaa maynama shaqaalaha jooga waa la jarjarayaa waa la miisaamayaa nus kiiloo doonta laba kiiloo doonta ta kiiloo doonta dumarku aroortii saani bay uga adeeganayaan meesha markaa mid walba waxay sidata uun baa laga iibinayaa annagaana u jarjarayno u nadiifinayno hilibka xoolaha dadku aad u yaqaanaan maadaama imika ay kalluunkii soo baranayaan macaamiishiinu ma soo kordhaysaabaa sileeda waqtiyada qaarkood waxaan iibin jirnay konton kiilo ilaa soddon kiilo baan iibin jirnay laakiin maanta laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol mararka qaarkood baa kun iyo shanta boqoloo kiilo saddex maalmo baan ku dhammaynaa sida jimciya khamiista oo kaliya waa aad loo iibsadaa kalluunka dadku iminka aad bay u fahmeen waxaan kaloon kalluunkaa raacaa digaag laga keena carabta oo weli digaageennii ma inkastoo dhallinyar badan isku dayda inay digaag soo saaraan digaaggaasaa la keenaa isagoo moorsan digaaggaana dadku aad bay u iibsadaan oo kalluunka raaciya kambanigiinan homefish combany shaqadaa kalluunka ee aad bilowdeen inaad ka iibisaan suuqyada magaalooyinka waaweyn shaqaale intee leeg ayay shaqa abuur u sameeyey kambaniga waktigaan asaasnay ma dhoweysan horeba kugu sheegay labada kun iyo toddobadiibu ahaa waa ilaa waxay noqonaysaa sagaal sannadood bay noqonaysaa sagaalkaas sannadood dee dhowr iyo soddon dhallinyaraa ka shaqaysa meeshay doonayaan ha joogaan xataa qaar baa annaga berberenoo joogo qoladan doonyaha leh iyo laashashka markay kalluunka keenaan xarumaha kalluunka lagu kaydiyo inamaa noo jooga marka kiiloogiiba waxbaan u saarnaa hadduu kun iyo shantaa boqoloo kiiloobuu noo sii qabanayaa calaa ku shilin haddaan u saarna wuxuu helayaa milyan iyo shan boqol oo lacaguu helayaa waa inankii noo shaqaynayey doorka dambe haddana intaan intaa iibinayno buu intaa in laag sii qabanaya kuwa xamaalinaa jira kuwa iibiyaa jira kuwa suuqa geeyaa jira kuwa xisaabiyeeyaalaa jira kuwa waxaa jira baabuurtan ka shaqeeya baabuurtayadan oo soo qaada markaa shaqaalaha haddii cadadkoogan qiyaaso ilaa lix iyo soddon toddobiyo soddon meelaa weeyi